Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Federaalka Ra'iisul Dowladda Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane iyo magaalada Kismaayo tababar Unkufuri waxaana ku mid ah howlwadeenada dowladda hoose ee degmada Kismaayo tobabarkan ayaa weliba ujeedadiisu sahayay maamul daadejinta isku duwidda adeeg bixinta heer degma si kor lanka qaada lahay shaqaalo dowladda hoose aqoontiyo iyo weliba ku qayb galaya gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo ahna xogayaha dowladda hoose waxaana ku mid ah howlwadeenada degmada Kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ugu horeyntii ayaa weliba ku hadalaya meeleysiga agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane iyo daahfuraya tobabarka iyo howlwadeenada uu kala dardaaramay iyo ku faa'iideysadaan muddada uu sadareera tobabarkuna waxaan halkan ka daafurnay tababar aan u furnay degmada oo ku saabsan maamul daadejinta oo uu taageerayo mashruuca dowlad kaab marka tababarkaasaan degmada ka furnay insha allahu marka waxaan rajaynaynaa intii loogu talagalay inuu socdo waan la hadlay ka qaybgalayaasha waxaana rajaynayaa sida aan oola hadlay insha allahu inay oga qayb qaataan tababarka waxaa muhiima tababarka marka tababarkan iyo tababara kahete ee mashruuca tababarada kale mashruuca ku saabsanba inay nagala qaybgalaan ay nagala qaybgalayeen mar walbaba gudoomiye ku-xigeenka ahna xogayaha degmada iyo agaasimayaasha waxyaha kala duwan ee degmada inay nagala qaybgalayeen kuwa kan ay nagala qaybgaleen kuwa dambana ay nagala qaybgali doonaan insha allahu ayagana mar walbaba dadkii ku habboonaa ay noo keenayeen dadkaana waxaan rajaynaynaa inay si fiican uga qayb galaan sidii kuwa horeba uga qayb galeen kuwa dambana uga qayb galaan insha allahu waan ku dhiirigelinaynaa waxaana rajaynaynaa tababaradan inay degmada waxtar u noqdaan iyo dukumentiyada aan soo saari doonno hadduu ilaah yidhahdo